رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان شيخ وxau hi رaحimه اللaه فأma أqsaaم الكalاami qaybaha hadalka miya faأqل ma kii waxa ugu yar yatarakabu minhu uu isaga yimaado ama iska fuulo alkalaamu hadalku isaga yimaado ismaani laba magac baa ugu yar aw ism wa ficl ama magac iyo ficil baa ugu yar aw ficlu wa xarfun ama ficil iyo xaraf baa ugu yar aw ismun wa xarfun ama magac iyo xaraf baa ugu yar waa kii inoo sheegay daabad markaa badan waa kii soo arooriyey uu ka hadli doono ilaa sagaal iyo toban markaa mawduuc ayuu inoo sardiyey marka mawduucyada uu sheegay buu mid mid uga hadlaya wuxuu ugu soo hormariyey kii ugu horreeyo ah qaybaha hadalka hadalka waxaa loo jeedaa kalaamka carabiga ah tacriifka hadalna halkan waxaa laga tilmaamayaa waa siday nuxaadu hadal u isticmaali jireen kalaamuna lafdu mufiidu kastaqim wasmu wa ficlu uma xarfu lilkelim yani kalaam cinda annuxaah nuxaadda agtooda kalaam waxaa la yidhaahdaa waa hadal marka yani waa shay wax faa'iide alfaad iyo erayo wax faa'iideeye weeye faa'iido lagu aamusi karo taasaa waxaa la yidhahdaa kalaam baa la yidhahdaa marka kalaamuna markuu yihi wuxuu uga jeedaa haddaanu nahay macaashira nuxaah hadalka yagu bimacnaa kaanu anagu hadal u naqaanaa lafdun mufiidun waa eray wax faa'iideeya waa alfaad yani wax faa'iideysa alfaadaasina waa orhaahyo yani xuruuftii carbeed koobsanaysa af carabiga marka xuruufteedii koobsanaysa marka ajrumiga sida lagu arkay alkalaamu lafdun mufi lafdun murakabun mufiidun jaءa limacnan tarkiibkii waa ka tegey wuxuu uga tegey markaa faa'iido hadda ibnu maaligu wuxuu tarkiib uga tego murakabun aan u odhan oo uhi lafdun mufiidun kastaqiim bimacnaa ifaado lagu aamusi karo wax waanu faa'iideyn karin inuu murakab yahay mooyaane marka waxaa lagaga maarmi karaa mufiidun markii la yidhi murakabnimaduna waa iskaga guda jirtaa inuu murakab yahay marka kalaam hadda muu tacriifin hadda sheikhu ee waxa uu tilmaamay kalaamka carabiga ee wax faa'iideynaya bimacnaa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'iido ay wanaagsanaan karto in lagu aamuso aanu qofku yani u dhega taagaynin waxa ka dambeeya waxa ugu yar laba magac haddii lagu yidhahdo zaydun lagu yidhaahdo zayd zayd waad fahamto waxbaad ka garatay ruux zayd la yidhahdoad garatay faa'iida ha ku jirta laakiin faa'iido lagu aamusi kara ma aha wuxuu qofku u dhega taagayaa bal waxa zayd laga sheego dhegayso zaydun marka la zayd yani ilaa khabarku dhaco oo la yidhaahdo waa sidaa ama waxaasuu yidhi ama waxaasuu sameeyey ama waxaasuu falay yani markaasaa la odhanaya waxa weeye wixii la rabay in la sheego waa la sheegay laakiin haddii kale yani waxa weeye inaad wax sheegtay loo qaadan maayo marka faa'iidada waxaa loo jeedaa mufiidun marka la yidhi faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'iido ay wanaagsanaan karto in lagu aamuso oo qofku aanu u dhega taagayn waxa ka dambeeya ee is odhan karo muraadkii la rabay waa la sheegay marka kalaamka waxaa ugu yar laba magac laba isim baa ugu yar sida waxa weeye mubtadiya khabar oo kale allahu ilaahay rabbunaa rabbigaya weeyi muxamadun muxamed nebiyunaa nebigayagii weeye sala allahu alayh wasalam ama muxamadun muxamed rasuul llahi rasuulka ilaahay weeyaan marka laba magac baa ugu yar waliba shiku siduu ku soconayo haddii labada magac mid markaa damiir ku qarsoon yahay damiirkaa ku qarsoon mar haddaanu daahirin tirin maayo taana waxaad ka arki kartaa yani hadalka dambe u odhanayo aw aw ficlun wa xarfun aw ismun wa xarfun marka zaydun qaa'imun marka la yidhahdo nuxaaddu waxay tilmaamaan in laba isim iyo inay waxa weeye noqonayso yani saddex inay noqonayso saddex magac inay noqonayso zaydun waa isim qaa'imuna waa isim huwa oo damiir u noqonaya zayd ah oo ku qarsoonna waa isim kale lakiin hadda shiku sidaa mari maayo wuxuu ka dhigayaa zaydun qaa'imun oo kale inay tahay uun laba isim intaa muuqanaysa ee daahirka ah unbuu tirinaya laakiin nuxaaddu damiirka mustatirka laftiisa way tiriyaan oo waxay yidhaahdeen wuxuu la mid yahay fii quwati almalfuudi wax lagu lafdiyuu la quwo yahay mar hadduu wax lagu lafdiyo lagu dhawaaqay la quwo yahay isagana waa in la tiriyaa saas aawodee ibnu malik waa ka yidhi kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim yani istaqim waxa weeye waa ficil iyo isim isimki waa damiir mustatira oo dee faacil noqonaya ay anta marka hadalka wixii ugu yaraa marka lagu sheegay layskana garanayo hadalku inuu yahay wax wax faa'iideeya faa'iido lagu aamusi karo wixii ka badanna waad iska fahmi yani ka qiyaaso weyi waxaa dhici karta hadalku inuu bato aw haddana waxba aanu faa'iideyn oo waxa weeye marka uu ka koobmo yani xaraf iyo ficil iyo isim intaba uu ka koobmo in qaama zaydun zayd hadduu kaco ilaa waxa weeye jawaabta la sheego jawaabu shardiga mufiid noqon mayso haddana waxay ka kooban tahay yani xaraf oo in ah xarfu shardi ah qaamo oo ficil ah zaydun oo waxa weeye isim ah marka xaraf iyo ficil iyo isim baa saddexduba kulmeen haddana waxba ma faa'iideyn faa'iide lagu aamusi karo in qaama zaydun zayd hadduu istaago markaad tidhaahdo aqum ama qumtu aad tidhaahdo markaasaa la fahmaya muraadkaad ujeeda ee jawaabu shardigu dhaco marka hadal wax faa'iideeya waxa ugu yar wuxuu isaga yimaado afka carabigaa laga hadlayaaye laba magac laba magac ayaa ugu yar oo isu noqdo mubtadiye khabar ama isu noqdo mubtade iyo faacilun sadda masada alkhabar ama mafcuulun sadda masada alkhabar aqaa'imun miyuu taagan yahay zaydun zayd miyuu taagan yahay marka zaydun waxay noqonaysaa faacilun sadda masada alkhabar aw ismun wa ficilun ama magac iyo ficil baa ugu yar so ilaha qaama zaydun zayd baa istaagay dahaba zaydun zayd baa tegey zaydun zayd dahaba waa tegey suuradaasoo kale damiir baa mustakini ku ahoo ku qarsoon dahabada markiisa markaa ku qarsoon oo zayd u noqonaysa damiirka hadda shiku isagu tirin maayo labada suuraba waxay ugu jiraan ismun wa ficilun laakiin nuxaadda badankooda waxay maraan zaydun markaa qaamo haddii la yidhaahdo in laba isim iyo ficil ay tahay oo isim waa ka laga bilaabo waa zaydun ficilna waa qaama isimka kalena waa damiir mustakini ku ahoo ku qarsoon yani markaa waxa weeye qaama oo zayd u noqonaya jumd jumladda ficilka iyo faacilkuna waxay noqonaysaa khabar bay noqon aw ismun ama markaa isim iyo wa ficilun ficil sida qaama zaydun duriba zaydun zayd baa la garaacay aw ficilun wa xarfun ama ficil iyo xaraf baa ugu yar ficil iyo xaraf taa wuxuu u wataa haddii la yidhaahdo kale maa qaama isma taagin nin baa laga warramayo markaasaa tihi maa qaama ama maa dahaba ama maa saafara ama lam yaqum yani isma taagin maada ama markaa naafiyada ah ama lamtu waa xaraf qaamo iyo yaqumna waa ficil marka wuxuu u wataa yani xaraf iyo ficil baa jumlo mufiida noqday nuxaadda badankoodu laakiin taa waxay leeyihin damiirka ku qarsoone yani markaa noqonaayo faacilka ayay hadalku mufiid uu ku noqday asmaaduna waa cumda weeyo hadal aan isim lahayni mufiidba ma noqdo hadal aan isim lahayni waxbaba ma faa'iideeyo marka maa qaano haddii la yidhaahdo yani waxa weeye huwa oo la tilmaamayo ruux laysla garanayo u noqonaysa wehelinta ay weheliso ayay mufiid ku noqday hadalkaas ee xaraf iyo ficil keliyaan wax kale raacin oo isimbe aanu ku jirin mudhar iyo mudmar toonna mid muuqda iyo mid la idmaariyo la qariyey toonna yani hadal aanu markaa isim ku jirin waxbaba ma faa'iideeyo siday markaa culamadu u badiyaan ay nuxaadda badankoodu maraan waasaa aw ismun wa xarfun ama waxa ugu yar yani hadal wax faa'iideeya faa'iido lagu aamusi karo magac iyo xaraf magac iyo xaraf wuxuu u wataa yani xarfunnidaa iyo isim waxbay markaa faa'iideysa ya zaydu zaydo yani waxaa lagaa fahmaya inaad zayd u yeedhayso marka xarafkan nidaaga faa'iideynaya ama yeedhmada tilmaamaya wuxuu ka naa'ib yahay ficil oo ficilkaasi waa maxay adcuu zaydan zayd baan u yeedhaya ama unaadii zaydan zayd baan u baaqaya marka ficilka ay ka naa'ib tahay daraaddeed bay wax ku faa'iidaysay marka jumladu daahir ahaan iyo muuqaal ahaan ha ahaato xaraf iyo isim ha ahaatee laakiin yaadan xarafka ahi ee nidaaga ahi ficil bay ka naa'ib tahay markaa sidaas ayay waxa weeye wax ku faa'iideysay sidaas ayay wax ku faa'iideysay calaa kulli xaal mabaaxistan ugu horeysa kitaabka waxay ku saabsan tahay carabiyo waayo dee diintu waxay ku soo degtay luqo carbeed bilisaani carabiyi mubiin saas aawadeed afki cadad haddaan la baran dee lama fahmayo diintii marka si diintii loo fahmo waa in afkii carbeed la bartaa oo loo aqoon yeeshaa haddana afkii carbeed la baran lama fahmaayo diintii lama fahmaayo sidaas aaweed bay culamadu halkan ay ugu baxsinayaan marka masaa-ishan faama aqsaamu lkalaami qaybaha hadalku miya qaybaha hadalku u qaybsamo miya faaqalu maa kii waxa ugu yar yatarakabu minhu uu isaga yimaado hadal ama uu yani iska saarmo alkalaamu hadal iska saarmo waxa ugu yar ismaani laba magac aw ismun ama magac iyo wa ficilun ficil baa ugu yar aw ficilun wa xarfun ama ficil iyo xaraf baa ugu yar aw ismun wa xarfun ama magac iyo xaraf ayaa ugu yar waalkalaamu hadalku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa amrin wuxuu u qaybsamaa amar iyo wanahyin diidma ayuu u qaybsamaa wax la reebaayo oo cid loo diidaayo wa khabarin iyo warbuu u qaybsamaa waistikbaarin iyo waraysi buu u qaybsamaa bimacnaa waxa weeye su-aalis afartaa qaybood buu qaybsamaa wayanqasimu waa qaybsamaa aydan ay idnaa aydan noqoshaynu ku noqonaye ilى tmni وacrضi وaqasmi wuxuu kaloo u qaybsamaa tmani wax la jeclaysanayo la tamaniyayo وacardin iyo bandhig cid wax loo bandhigaayo waa doonis laga doonaayo si yani risqi ku jiro oo layin ah looga doonaayo وaqasamin iyo dhaar buu uqaybsamaa halkan waxau inoo tilmaamaya kalaamku marka laga eego madluulkiisa ama macnaha uu tilmaamayo madluul waxaa la yidhahdaa macnaha waa kii lafdigu ku tusiyey baa madluul la yidhaahdaa lafdigana daalli baa la yidhaahdaa marka marka laga eegayo macnaha uu ku tusinaayo iyo madluulka uu faa'iideynaayo marka laga eegaayo hadalku wuxuu uqaybsamaa amar yani ficil la dalbaayo oo laleeyahay sidaa samee reebis wax loo diidaayo sidaa ha samayn khabar la warramaayo oo la odhanayo saasaa dhacday ama sidaasaa jirta ama sidaasaa dhici doonta istikbaar wax la waraysanayo la odhanayo sidaasi ma sidaasa yani afartaa qaybood buu qaybsamaa amar yani qum ama idhab ama sum soon istaag tag ama nahyi wax la reebaayo wala taqrabu zina zinada ha u dhowaanina wala taqtulu الnafsa alati xarama allahu ila bilxaq naftu ilaahay dhiiggeeda xaaraantinimeeyey ha dilina xaq mooye xaq darra ha ku dilina waa reebis wax la reebaayo khabar wax laga warramaayo khabar wax laga warramaayo oo la yidhi sidaasaa dhacday yani saafara zaydun wamaata camrun camar baa dhintay zayd baa safray waa war istikbaar wax la waraysanayo istikbaar wax la waraysanayo hal iftaqara fulaanu war ninkii hebel la odhan jiray miyuu caydhoobi waa su-aal istikbaar weyi afartaa qaybood ayuu uqaybsamaa amarku waxa weeye waa alabu ficlin yani waxa weeye baab buu usamayn doonaa amarka waa ka hadli doonaa nahyiga waa ka hadli doonaa khabarka waa ka hadli doonaa istikbaar yani saasuu uga hadli doonaa ashyaadan yani dib buu kaga hadli doonaa laakiin jumle ahaan buu inoo sheegaya ijmaalun uma tafsiilun marka hore duuduub baa lagu dhiibaya marka dambena tafsiil iyo kala saar saar ayaa lagu dhiibaya waayo fahamkay u dhowaansho badan tahay shayga haddii inta lagu ijmaaliyo oo lagu duuduubo la intaasuu ka kooban yahay dabeedna xabad xabad lagugu qaadqaado yani markaa lagugu fasiro wuxuu noqonayaa shay si fiican loo fahmi karo wuxuu kale u qaybsamaa bu uhi tamani waa jeclaysi wax la tamaniyayo alla may sidaa noqoto waxaana sida badan loo isticmaalaa wax ama waxa weeye ay dhibaata ku jirto oo xoogaa aday ku jiro helitaanka la helaayo ama waxa weeye markaa mustaxiil oo kale ahoo markaa aan laba rajaynayn waxa in la helo yani taana waxaa loo isticmaalaa tamaniga layta ashabaaba yacuudu yawma wuu inoo keeni doonaa waan filaya wa cardin iyo waxa weeye yani markaa cardi bandhig wax la bandhigaayo alaa ta'kuluun ma cuntaan alaa tanzilu cindana maad agtayaga degsid haddaad tidhahdo carabi ahaan oo kale alaa tanzilu waa cardi baa la yidhahdaa waa dalab wax loo dalbaayo si rifqi ah oo sahlan ayaa waxaa la yidhaahdaa yani marka cardiga la yidhahda cardi ayaa la yidhahdaa qasam waa dhaar yani waxa weeye inta la dhaarto jawaabu qasamkana in la sheego wallahi laafcalanna alkhayra ilaahay baan ku dhaartaye khayrka waan samayn doonaa marka waxaan filayaa amarkiiyo nahyiga waa inoo keenaya khabarkana kolley uu ka hadli doonaa laakiin tamaniga iyo cardiga iyo qasamka iyo istikbaarkiiyo inaguma soo noqonayaan insha allah marka waxa weeye istikbaarku waa su-aal waa khabar dalab oo siinkiiyo ta'daasi asaalatan waxay faa'iidaysaa dalab wax la dalbaayo macaani kale way leedahay lakin waa macnaha ugu muuqaalka dheer istikbaar iyo istifhaam waa isku macne waa faham dalab ifhaansii iga dhaadhici istikbaar iiga waran weyi haddaad tidhahdo man addana albaarixata xalay yaa addimay ninkii xalay addimay kumuu ahaa waa istikbaar istikbaar wey hal turiidu an takuna caaliman ma rabtaa inaad caalim noqoto waxa weye waa su-aal istikbaar bay noqonaysaa yani waa war baad dalbaysaay oo aad leedahay ii waran ii sheeg istikbaarku waa noocan axadara khaalidun am caasimun ma khaalid baa kuu yimi mise caasim labada horta mid kuu yimi iyo ka kuu yimi waa kee marka mar waxaa looga jeedaa dalabu tacyiin shaygii waa la garanayaa inuu wax jiraan markaasaa waxaa la rabaa wax kale laguma weydiinayo inaad adigu cayinto azaydun kaana cindaka am camrun warkii kula joogay ma zayd buu ahaa mise camar kolley mid baa kula joogay yacni inuu mid kula joogay isagu waa og yahay laakiin shaki wuxuu ka galay labada kala joogay ma zayd buu ahaa mise camar buu ahaa maxaa lagu rabaa markaa dalabu tacyiin baa lagu rabaa ii cayin labada ku ahaa marna waxaa looga jeedaa yani waxa weeye warka laftiisaba ma ogid oo in asaalatan laguba sheegaad rabtaaba hal kaana zaydun cindaka hal kaana macaka axadun cidi miyay kula joogtay hadeer kamaba warqabo in cidiba la joogtay labada mid waliba waa istikbaar labada marka waxa mid waliba waa istikbaar tamanigu waa saynu sheegnay wa huwa alabu shay lmaxbuubi shay la jecel yahay doonista la doonaa la yidhahda aladi laa yurja xusuuluh kaasaan la reejaynayn ama la filaynin in la helo waxaan loo filay ima likownihi mustaxiilan ama ahaanshihiisa uu yahay daraaddeed mustaxiil baan markaa loo filay naxwu layta ashabaaba yacuudu yowman nin baa gebiyey oo wuxuu yidhi layta ashabaaba yacuudu yowma faukbirahu bima facala almashiibu alla dhallinyaronimadii may soo noqoto maalinimo igu soo noqoto maalinima igu soo noqoto wuu gaboobey markaasu wuxuu ihi dhallinyaronimo may maalin igu soo noqoto faukbirahu markay igu soo noqoto dabeed aan uga waramo bima facala almashiibu ay bima facala ashaybu cira waxay igu fashay ya yani si fiican baan ugu warrami lahay haday dhallinyarnimada igu soo noqoto waaya mid kale wuxuu ihi maa lii ida jadabtuha sa'aytu akibarun calaani ambaytu layta wahal yanfacu shaya laytu layta layta wahal yanfacu shaya laytu waxa markaa uu tilmaamayay isaguna tamani waxa uu yidhi markaan wadaanta jiido talo maxaa lala cabaadayaa buuri aadaasaan gurayaa buuri jibaad baa iga baxaya maali idaa jadabtuhaa sacaytu akibarun calaani ma gabow baa ifuulay buuri am beytu mise guri baa ifuulay guriga wuxuu uga jeeda gabadh akibarun calaani am beytu layta wahal yanfacu shayئa laytu layta shabaaba buuca fashtaraytu alla jeclaan lahaayaa buuri markaasuu uhi layta haddana ma waxba itaraysaa buuri jeclaysmi wax anfacayaayo wax tarayaa layta shabaaban buuca fashtaraytu alla dhallinyaronimo maalagad oo la iibiyo dabeedna aan soo iibsado intaan lacagta bixiye dee dhallinyaronimo in laga soo iibiyaa waa mustaxiil wax dhacaya maaha waa tamani aw baciid almanaali kaqawli ka qawli munqaici arajaai laysa lii maalan layta lii maalan layta lii maalan nusqooyinkan layse qorayaa waa khata matbaciya sida hadalka uu yidhaahdo ka rajadiisii go'day rajadiisii ay gabaabsiga noqotay baa wuxuu yidhi layta lii maalan alla muu xoolo ii sugnaado faaxuja bihi aan ku xajiyo ama faaxuja minhu waa layta waa tamani yani xoolo in la helaa mustaxiil ma aha waa suuragal laakiin isagaa wuxuu ka werweray inay adag tahay siduu xoolo ku helaa xoole uu ku xajiyo siduu ku helaa inay dhib leedahay cardiguna waxa weeye waa dalab wax lagu dalbo si risqiya oo layin ah alaa tanzilu cindana maad agta maad nala degtid buuri waa dalab marka waxaa laga dalbayaa inuu markaa la dego waayahay alaa ta'kuluuna aayadda waatay ku saaranta waa dalab dalab markaa risqi ku jira weyi waa cardi qasamku waxa weeya wallaahi laafcalana alkhayra ilaahay baan ku dhaartaye laafcalana sameeya oo sameeyo waa samaynaya alkhayra khayrkaan samaynaya waa dhaar dhaartuna waxay u baahan tahay yani muqsamu lahu yani shay ay dhaartu u dhacayso bay ubaahan tahay waxaa loo dhaaranaya dhaartu u dhacaysay ubaahan tahay laafcalana alkhayra waa jumladii yani jawaab qasamka ahayd muxuu shiku marka waxa mar keliya hadalka u odhan waaye wuxuu u qaybsamaa toddobadaa qaybood culamadii hore mutaqadimiinta bacdi baa ku gaabsaday afarta hore oo yihi amar iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar buu uqaybsamaa mutaakhiriinta qayb ka mida saddexdan kale ka dabageeyey oo yidhi qaybahana qaybo kale weeyaano iyaguna waxay la sii xidhiidhaan yani markaa kuwaa horo in laga dabageeyay ku fiican yihiin oo la yidhahdo toddobada qaybood ba uqaybsamaa toddobadaa qayboodba waa uqaybsamaa waxayse culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa kalaamka khabar iyo inshaa khabar war weyi war maxaa la yidhahdaa ma yaxtamilu asidqa waalkadiba lidaati waxa laf ahaantiisa hadal inuu yahay marka laga eego la odhan karo waa run ama waa been la odhan karo haddii lagu yidhahdo istaag ma odhan kartaa waa runta de isma isma waafaqsane waxaad tidhahdo waxaad rumaysaba maanaa sheegay istaag baan ku uri waxaan ku ihi fadhiiso waxaan ku ihi sidaa ha samayn markaasaa tihi waa runtaa dee waa runtaa lama odhan karo laakiin haddaan ku idhaahdo waxa weeye hebel waa dhintay ama hebel baa hebel dilay ama heblaayo waa la guursaday waxaad odhan kartaa waa runtaa waxaad odhan kartaa waa beentaa bimacnaa hadduu waaqica waxaasi waafaqsan yahay oo wax jira yihiin waxaad odhan kartaa waa runta waxaanad odhan kartaa waa beenta marka ashyaada dambe aynu sheegnay tuzawija fulana heblaayo waa la guursaday maata fulaan hebel waa dhintay qatala zaydun zayd baa dilay camran ama daraba zaydun camran waxaa la odhan karaa yani sadagta aw kadabta yani mid walba waa la odhan karaa marka khabar waa ka lidaatihi waxaa loogu darayaa maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatih qaydkaa in la raacshaa waa lagama maarmaan waayo lawlaa lima lakaana alximaaru faqiihan bay carabtu yidhahdeen haddaan lima jiri lahayn oo la odhan lahay maxay sidaasi sidaa ku dhacday dameerkaa danaanigiisa ku fatwoon lahaa ya laakiin laf dhuunka shay waxaa ku noqday dad badan ma daliil daliil keenso ya daliil keen ayaa laf dhuun gashay ku noqday de khatar weeye laftu hadday dhun gasho in loo dhintaa bay halis u tahay ya lidaatihi waxay lagama maarmaan u tahay waxaa la doonayaa in laga saaro khabarada qaarkood oo aan iyagu been aqbali karin ama wararka qaarkood oo aan run aqbali karin oo masalan warka ilaahay sheego warka ilaahay sheegay ama rasuulkiisuu sheegay sala allahu calayhi wasalam iyaad odhan kartaa yaxtamilu sidqa walkadiba run iyo beenba waa aqbali kara miyaa la odhan karaa may lama odhan karo xaasha alkala warka ilaahay uu sheego ama rasuulkiisu sheegaa muxtamil keliya maahae waa qaci inuu run yahay waa yani waxa wey waa go-an tahay ma aqbali karo wax been ah abad laakiin inaanu been aqbali karin xaggee laga ogaaday dee inuu warkii ilaahay yahay ama warkii rasuulkiisa yahay sala allahu alayh wasalam waa wax daatada khabarka ka baxsan wax daatada khabarka ka baxsan weeyaan taasaa lagu ogaaday inaa anzalnaahu fii laylati اlqadri siiqadu waa khabar qur'aanka waxaanu soo dejinay habeen laylat lqadri ah lama odhan karo been buu aqbali karaa warkaasi waa maqduuc boqol kiiba boqol inuu run yahay waa qaci ma aqbali karo wax beena inaanu been aqbali karinna waxaa laga ogaaday inuu warkii ilaahay yahay marka wax daatada khabarka ka baxsan oo mukhbirka in la jalleecay bimacnaa xaggiisa la milicsaday aawadeed baa lagu ogaaday ilaaba ilaa inuu qaci yahay inuu run yahay aanu been aqbali karin khabarka musaylamat lkadaab uu sheegay ee uu yidhi waxaan ahay na rasuul baan ahay miyaa la odhan karaa yani yaxtamilu sidqa walkadiba wuxuu aqbali karaa warkaasi inuu run yahay iyo inuu been yahay sababtu waa maya waa qaci inuu been yahay oo uu kadib yahay boqol kiiba boqol wax runa inaba ma aqbali karo laakiin inaanu run aqbali karin xaggee laga ogaaday dee nusuusta qaciga inuu khilaafsan yahay baa lagu ogaaday wama muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul waxaan ujeedaa ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul اllahi wakhatama الnabiyiina nebiyada waxaa lagu khatimay nebi moxamed sala اllahu alayh wasalam rasuulkuna wuxu yhi xadiiska mutawaatirka laa nabiya bacdi marka waxa weeye warka musaylamat lkadaab uu sheegay ee uu nebinimada ku sheeganayo warkaasi waa qaci waa la hubaa boqol kiiba boqol inuu been yahay run ma aqbali karo marka lidaatihi akhbaarta noocaas oo kale iyagoo khabar ah bay haddana tacriifkii soo gudagelayaan tacni wax la yidhahdana ka iman maayo khabarka ilahi iyo khabarka rasuulka la tacniyo ama la dhaleeceeyo marka waxaa loo bahanya in la yidhaha maa yaxtamilu sidqa waa wax aqbali kara run ayaa la yidhahdaa war walkadiba beenna aqbali aqbali kara ayaa la yidhaahdaa khabar والكلام كلاamku ينqaسم waa qaybsamaa ilىa أmri culamada qaar waxay yidhaahdeen xoogaa waxaa ku jira tasaamux marka macnuhu wuxuu udhacayaa ilىa أmrin ay ilىa di أmrin yaعni wuxuu uqaybsamaa hadal أmar u saaxiiba ama ilىa kalaami muشhtamili عalىa أmrin ama hadal koobsaday amar buu uqaybsamaa iyo wanahyin mid koobsaday nahyi reebis iyo wkhabarin mid koobsaday yani war wastikbaarin iyo mid koobsaday yani waxa weeye su-aal waraysi wayanqasimu waa qaybsamaa aydan lagu noqoyo bimacnaa idna aydan noqoshaynu ku noqonaye ilaa tamanin wuxuu uqaybsamaa mid koobsaday tamani kabar ko yani hadal koobsaday hadal koobsaday tamani waxaynu halkii waxayn kalaamka waxay uqaybiyeen laba aan sahwiyey qaybtii kalenan sheegin waxay uqaybiyeen kalaamka isugu soo ururiyeen laba qaybood inay yidhahan waa khabar iyo inshaa yani khabar waa kaynu tacriifkiisa sheegnay ma yaxtamilu sidqa walkadiba lidaati inshaana maxaa la odhanaya ma laa yaxtamilu sidqa walkadiba wixii aan run iyo been aqbali karin lidaatihi ayaa waxaa la yidhahdaa inshaa marka qaybahan markaa badan hadday amar tahay hadday nahyi tahay hadday tamani tahay hadday cardi tahay hadday qasam tahay hadday taraji tahay yani waxa weeye waxay soo wada gudagelayaan inshaaga wayanqasimu aydan waa uqaybsamaa lagu noqoye ilaa tamanin hadal markaa koobsaday tamani buu markaa uqaybsamaa iyo wa cardin bandhig koobsaday iyo wa qasamin dhaar koobsaday ayuu uqaybsamaa wa min wajhin aakhara yanqasimu weji kale marka laga eegana waa qaybsamaayo ilaa xaqiiqatin wuxuu uqaybsamaa xaqiiqo iyo wamajaazin majaaz buu uqaybsamaa bimacnaa kalaam yani markaa xaqiiqa ah bimacnaa xaqiiqa u saaxiiba iyo wamajaazin kalaam majaaz u saaxiiba uqaybsamaa falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa wixii ku hadhaya bimacnaa ku sugnaaday fi listicmaali isticmaalkii in loo isticmaalo ku sugnaaday calaa mawduucihi wixii markaa mawduuciisii ama loo dhigay yani wixii loo dhigay in loo isticmaalo ki ku baaqiye aan laga saarine loo daayay sidiisii isticmaalka loogu dhigay kii loo isticmaalay waxaa la yidhaha xaqiiqo wa qiila waxaa la yidhi mastucmila kii la isticmaala la yidhahdaa ma kii oo lafdi ah oo istucmila la isticmaalay fima ay fi ladii kii loo isticmaalay ustulixa calayhi lagu heshiiyey salaxay kelmaddu ahaydoo taa ul ifticaal baa la geliyo waxay noqotay istalaxa bay noqotayoo xarfiga iطbaaqa xurufta iطbaaqa saadku ka mid yahay dabadeed ta laguma dhawaaqi karo dabaed markaa nudqii maadaamay adkaatay xarfu iطbaaq baa loo bedelay xaraf iطbaaq markaa xuruful iطbaaq ka midoo taa baa loo bedelay tadi waxay noqotay istalaxa bay noqotay mabinulmajuul baa loo bineeyey ustulixa markaa faraxana heshiiskay ahay mastucmila ma ay ladii kii weeye istucmila loo isticmaalay fima ay fi ladii kii loo isticmaalay ustulixa lagu heshiiyey calayhi korkiisa lagu heshiiyey min almukhaatibati ay min aljamaacati almukhaatibati kooxda markaa khitaabaysa cid kale la hadlaysa xaggooda looga isticmaalay waxay ku heshiiyeen ama looga heshiiyey ustulixa lagu tacalluq siiyo oo la yidhahdo loogu heshiiyey macnihii lagu heshiiyey lafdigii lagu heshiiyey macnaha in loo isticmaalo oo min almukhaatibati jamaacada khitaabayse mid kale la hadlaysa xaggeeda yani looga heshiiyey oo heshiisku ka dhacay waliba sidaa damba fiican inay mintu ku tacalluqdo ustulixa wlmajaazu majaazku maa tujawiza waa wixii la yani markaa lala gudbay aydihi isaga lala gudbay can mawduucihi wixii loo dhigay lagala gudbay oo wax kale loo isticmaala waxaa la yidhahdaa majaaz shuraaxduna waxay tilmaamayaan sida sharxulkabiirka iyo waxa weeye fawsanba tajawaze iyo tujawize labada mid walba in la odhan karo mabniyu lilfaacil iyo mabniyu lilmafcuul labada mid walba in loo binayn karo maa tajawaze haddii la yidhaha waa kii gudbay can mawduucihi wixii loo dhiguu ka gudbay lafdiga loo macnihii loo dhigay ka gudbay waxaa la yidhaha majaazi maa tujawiza ay aladii tujawiza kii la gudbay bihi isaga lala gudbay can mawduucihi wixii loo dhigay lagala gudbayoo macno kalaan loo dhigin loo gudbiyey baa waxaa la yidhahdaa majaaz wlxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiyatun ama waa mid luga loo nisbeeyey oo luga u abtirsatay waa xaqiiqa lugawiya wa imaa sharciyatun ama waa mid sharci loo nisbeeyo sharci u abtirsatay wa imaa curfiyatun ama waa mid curfi loo nisbeeyey oo sida loo bartay yani markaa loo nisbeeyo u abtirsatay halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa kalaamka mar kale waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa xaqiiqo iyo majaaz xaqiiqada laba tacriif baa sheikhu sheegay lafdigii macnihii loo markii hore loo dhigay loo isticmaalay ee ku baaqiga waxaa la yidhaahdaa xaqiiqo asad libaax dee waxaa loo dhigay bahalka la yaqaane habar dugaag odayga u ah ishaashka weyn ee dilaaga ah kaasaa loo dhigay marka asad la sheego libaax la sheego macnaha niyadaada ugu soo dheeraynaya maskaxdaada ee ku soo hordhacaya waa inaad bahalkaa shaashka weyn aada sawirato ub kaasaa kugu soo odhanay marka macnaha wuxuu ku yahay xaqiiqo macno labaadoo libaax loo isticmaalaa jira asad macnaha labaad waa maxay ninka geesigaana waa loo isticmaalay oo maxaa ninka geesigaa loogu isticmaalo loogu magacaabay asad waxaa ku jirta isagaa inoo keeni doono markaa isticaarada isticaara ku jirta oo asalkii waxay ahayd libaaxa waxa ruuxan lagu shabihi jiray oo marka waxaa la odhan jiray yani markaa fulanu kalasadi fi shajaacati hebel ninka la yidhaahdaa libaaxuu la mid yahay xagga geesinimadu kala mid yahay haddii xataa wejiga lagaga shabahaya aan la sheegin waa la yska garanayaa waayo bini aadamku waxay markaa caadaysteen libaax waxa wax lagaga shabahaa inay tahay xagga geesinimada sifooyinka kale uu leeyahay waxba lagama shabaho cid ursatay mooyaane culammadu waxay yidhaahdeen libaax waxyaaluhu leeyahay waxaa ka mid a afqarmuun waa afqarmuun yahay bay yidhahan bakar buu leeyahy marka haddii la yidhahda zaydun kalasadi zayd libaaxuu la mid yahay looma jeedo waa afqarmuun yahayo libaaxu afqarmuun ka shabahay haddama aragta dheeraynta ayaa laga shabahay laakiin sifooyin kale waxba laga shabihi maayo ila waa xayawaan markaysagaa faraskiyo libaaxube marka la yidhaahdo faras buu la mid yahay ama libaax buu la mid yahay looma jeedo waa caqli daran yahay libax ma caqli bu leeyahy so xayawaan maaha taa looma jeedo yacani sifada lagu bartay ee xayawaan walba lagu yaqaano ee sifaadkiisa ugu bidhaanta dheer baa wax laga shabaha marka haddii la yidhaahdo asadun waxaan arkay ra'aytu asadan libaax baan arkay ninkii geesiga ahaa inuu kugu soo dhaco waxa kaaga soo dheeraynaysa macnaha labaad oo ah yacni waxaan arkay dee bahalkii shaashka weynaaye habar dugaag odayga uu ahaa ama afqarmuunaad ama ayaanu afqarmuunaan a kaasaan arkaa niyadda qub kugu soo odhanaysa marka waxa weeye ninka geesiga asad haddii lagu magacaabo waa majaaz yacni haddii waxa weeye asadna loo isticmaalo odaygii habarka habar dugaag odayga uu ahaa haddii loo isticmaalona markaana waa xaqiiqo waa xaqiiqo wey waayo midna macnihii loo isticmaale markii hore loo dhigay ayuu ku sugan yahay midna waa laga bixiyeyo bixinta laga bixiyeyna waxaa asal u ahaa tashbiih baa asal u ahaa marka majaazkuna waa caynkaas yani waxa weeye waa lafdiga macnihii loo isticmaalay markii ugu horreysay loo dhigay laga saaray ee laga gudbiyey marka maa tujawiz can mawduucihi waxay muqaabil u tahay maa baqiya fi listicmaali calaa mawduucihi laakiin laba tacriif uu sheiku sheegoodka dambe wakiile buu yihi ka dambe haddii lagu socdo xaqiiqada in lagu fasiro mastumina fi mastulixa calayhi min almukhaaibati bacdu way hoos dhigan tahay waa ismu faacil waxay noqonaysaa muqaabilkeeda majaaz noqonaya oo majaazku marka muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa mastucmila fi gayri mastulixa calayhi min almukhaaibati bay noqonaysaa ila majaazku muqaabilun wuxuu u yaho ka hor jeedaa xaqiiqada xaqiiqada sidaad ku tacriifiso lidkeeda ku tacriifi majaazkana sidaas wey bacdi kale waxay cabiraan markay xaqiiqada sheegayaan yani allafd almustacmalu fi ma wudica lahu awala waxay ku dhowdahay macnaha dambe ama macnaha horey ku dhowdaan ujeedaan macnaha horey ku dhowdahay majaazna wuxuu noqonaya allafd almustacmalu fi gayri ma wudica lahu awala waa lafdiga loo isticmaalo wixii loo dhigay waxaan ahayn loo isticmaala waxaa la yidhahdaa majaaz haddaba xaqiiqada culamadu waa qaybiyaanoo waxay u qaybiyaan saddex qaybood xaqiiqo lugawiye ah iyo xaqiiqo sharciye ah iyo xaqiiqo curfiye ah xaqiiqada lugawigay waa maxay waa allafd lmustacmalu fi ma wudica lahu fi lugati awala waa lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dhigay ee luqada loogu dhigay markii ugu horeysay loogu dhigay lafdiga loo isticmaalay waxa la yidhaha xaqiiqo iminka asala ereyga la yidhaahdo xaqiiqadeeda lugawiyada ee xagga luqada marka laga eego xaqiiqada u ahi waa maxay waa ducaa waa baryo wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum ay udcu lahum baa loo jeeda udcee ducadaadu xasilooni bay u tahay mid ay ku xasilayaan marka salaa yani xaqiiqadeeda lugawiga ahi waa ducaa xaqiiqa sharciya xaqiiqada sharcigii waxay tahay waa lafdiga sharcigu macno gaara uu u isticmaalay allafd lmustacmalu fi ma wudica lahu fi sharci awala waa lafdiga loogu isticmaalay macnihii sharciga loogu dhigay oo iminka asala sharciga macnaa loo dhigay marka lisaanka waxa weeye markaa sharciga markay ku soo aroorto ama ahlu sharciga lisaankooda mutasharicada fuqahada carabkooda o kale haddii salaa ku soo arooro waxay uga jeedaa cibaadada aynu naqaano salaadan aynu tukanaa loo jeeda marka sala maxaa la odhanaya markaa tacriifkeeda waa cibaadatun datu aqwaali waafcaali makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim waa cibaado muftataxatun bitakbiiri allahu akbar lagu furfurtay oo lagu galay mukhtatamatin bitasliim lagu khatintay oo lagu markaa dhammeeyey salaamad naqsi cibaadatu daatu aqwaali wa afcaali makhsuusa waa cibaado u saaxiiba oraahyo iyo ficillo gaara u saaxiiba oo lagu furfurtay allahu akbar laguna khatimay assalaamu calaykum baa lagaga baxay oo lagu khatimay cibaadadaasa waxaa la yidhahda asala waa xaqiiqa lugawiya waa xaqiiqa sharciya waa xaqiiqa sharciya cibaadaة dat aqwaali وafcaali makhsuusaة muftataxaة bالtakbiir mukhtatamaة bالtasliim marka waxaa la odhanayaa macnahaasi waa xaqiiqa sharciya macnihii hore ducaduna muxuu noqonayaa xaqiiqa lugawiya waxaa jirta waxa la yidhahdo xaqiiqa curfiya curfiga laftiisu wuxuu leeyahay xaqiiqo curfigu waa maxay waa sida la bartay ee la caadaystay ma yatacaarafu calayhi nnaas aw ma yatacaarafu calayhi daa'ifa koox dadka ka midi waxay ku heshiiyaan ay isla yaqaaniin lafteeda waxa la yidhaha curfi khaas ah curfi caama curfiya caama iyo curfiya khaasa sharixna waa idin cadaynaya curfiya caama waa maxay dadkao dhani hadday waxa weeye macno inay lafdi u isticmaalaan ay u bartaan oo haalib agtooda u noqdo waxaa la odhanaya waa xaqiiqa curfiya marka xaqiiqada curfiga waxaa soo gudagelaysa adayga addaaba la yidhaahdo asal ahaan waxaa la yidhahdaa xayawaan kastoo arlada korkeeda dhaqdhaqaaqa beer ha ku socdo luga ha ku socdo ha duulo waxaa la yidhahda daaba wallahu khalaqa kula daabati min ma marka waxa weeye macnahaasi waa maxay waa macnaha caamka waa xaqiiqa lugawiya kulu ma yadibu cala wajhi alard wax kastoo dhaqaaqa dabiibku waa maxay waa xarakada marka waxa weeye wax kastoo arlada korkeeda dhaqaaqa maxaa la odhanaya waa daaba waa xaqiiqa lugawiya curfigii markii dambe waxaa la bartay oo carabda aftooda mashriq iyo maqrib ka caan baxday daaba in loo isticmaalo dawaat alarbac wixii afar adin ku socda in daaba la yidhahdo waxaa la odhanayaa kaasi waxa weeye curfi ahaan baa sidaa la isla bartay waa xaqiiqatun curfiya waa xaqiiqa curfiya la odhanaya marka eraygu wuxuu yeelan karaa aksar min xaqiiqa imka erayga saba maxay lahayd xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya oo kala duwan calaaqa haba ka dhaxayseen erayga waxa weeye daaba waxay leedahay xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya bay labadaba leedahay curfiyada waxaa jira waxay weliba geliyaan culamadu majaazka xataa adkaada ee haalibka noqday xaqiiqada ka haalib noqday waa xaqiiqa curfiyu markaa noqday bay yidhahdeen oo iminka markuu inaga hadla ka hadlayo majaazu naqli majaazka la yidhahdo wuxuu inoo keeni doonaa haa'id inay majaaz tahay oo asalkii haa'id maxaa la odhan jiray almakan almuطmainu min alard meesha godan ee dhulka ka mida baa haa'id la odhan jiray maxaa loogu magacaabay halkaas halkaasaa la odhan jiray maxaa loogu magacaabay markii dambe saxarada waxaa loogu magacaabay carabtu waagii hore suuriya ma lahayn oo suuriyadu naadir bay ahaayeen wadankana dhirtu waa ku yar tahay sidaas aawadeed yani waxa weeye marka korka loo baxo meelaha godan iyo baa lagula gaban jiray marka waa majaaz asalkiisu uu ahaa calaaqadan markaysaga ka dhaxaysa macnahan iyo marka waxa weeye xaqiiqada ay ka dhaxayso mujaawaro isku dhowaansho ama deli gabadkii lagula gabanayay meesha godan baa markii dambe loo soo gudbiyey oo loo soo raray haa'id in laba yidhahdo saxrada la fiila waa majaazu naqli ayuu inoogu keeni doonaa majaazu naqli ha ahaatee majaazkaasi xaqiiqadii waa ka adkaaday oo siduu la adkaaday haa'id marka la itlaaqo dadka agtooda waxaa usoo degdegaysa oo maskaxdooda kusoo hordhacaysa in loo jeedo saxrada marka waa majaaz xaqiiqadii ka adkaadoo ka haalib noqday maxaa la odhanaya kaasoo kale de waxaa la odhanayaa dib buu xaqiiqo ka noqday ya dib buu xaqiiqo ka noqday baa la odhanaya majaaz ha ahaadee yani waxa weeye gadaal buu xaqiiqo ka noqday saasaa la odhanaya oo waxa weeye wuxuu noqday xaqiiqa curfiya xaqiiqa curfi loo nisbeeyey buu noqday waa xaqiiqa curfiya la odhanaya waaya curfiyada haddaba waxay leedahay curfiya khaasa iyaduna jirtaa curfiyada khaaskii waa maxay rafcadan iyo nasbadan iyo khafdadan iyo jarkan iyo jasmadan iyo ashyaada noocan ee istilaaxaadka culumta fani kastaaba uu leeyahay hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay ya misaal iyo ajwaf iyo naaqis iyo yani ashyaada lamidka ah yani hadday mustalax tahay laleeyahay mawquuf iyo marfuuc iyo munqatic iyo mucdal iyo mursal waxyaalaha noocaasi waa maxay culamada fanigaasaa sidaa ku heshiiyeyo yani markaa isla gartay oo agtooda waa ka caanbaxday marka haddii la yidhaahdo waxa weeye isimkani waa marfuuc waxaa la garanayaa dee looma jeedo isimka meel saraa la saaray oo halkaasaa la saaray oo kale loogama jeedo marfuuc maxaa laga tilmaamaya waa calaamad gaaroo markaysaga la yaqaano curfi gaaray uleeyihiin curfu nuxaa macnaa loo yaqaanaa istilaaxi ah marka lagu leeyahy cinda ahli nuxaa sidaasaa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa curfiya khaasa marka leeyahay waxa weeye marfuuc marka la joogo fan musalax alxadiis waxaa loo la yidhaahdaa yani alxadiiث musnad ilى rasuul sal اlahu alayه wasalam ama xadiidka markaysaga yani loo nisbeeye rasuulka sal اlahu alayه wasalam waxaa la odhanayaa waa curfiya khaasa waxay khaas ku tahay yani ahlu lxadiid muxadisiinta tan kale waxay khaas ku tahay yani marka ahlu naxwi markay leeyihin waa jazmo iyo rafca iyo nasba iyo ashyaada lamidka marka waxa weeye curfiya khaasana waa sidaas wey wa min wajhin aakhara wayanqasimu waa qayb wa min wajhin aakhara yanqasimu waa qaybsamaa yani kalaamku marka laga eego biictibaari isticmaalih isticmaalka la isticmaalay ee wixii loo dhigay loo isticmaalay ama wax ka duwan loo isticmaalay min wajhin aakhara weji kale yani marka laga eego wejigaa kale waa biictibaari isticmaalihi ilaa xaqiiqatin wamajaazin xaqiiqiya majaaz buu uqaybsama falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya waa wixii ku haray ee ku sugnaaday fi isticmaali isticmaalka loo isticmaalayo fii mawduucihi wixii loo dhigay loo isticmaalayo waqiila waxa la ma stucmila waa wixii loo isticmaalay fii mastulixa wixii lagu heshiiyey caleyhi korkiisa lagu heshiiyey maagaas lagu heshiiyey min almukhaatibati lagaga heshiiyey jamaacada hadlaysa yani xaggooda ee cid kale la hadlaysa wlmajaazu majaazkuna maa tujawiza waa wixii la gudbay ay bihi isaga lala gudbay yani marka caaidka majruurkaa xadafka la xadfaayo shuruudaa loo dhigi jiray shuruuddii aan oofsanayn ba hadda la xadfay wa calaa khilaafi lqiyaas qiyaaskii bay khilaafsanta maa tujawiza waa ka la gudbay bihi isaga lala gudbay can mawduucihi mawduuciisi lagala gudbay wixii loo dhigay lagala gudbay ila tajawaza asal ahaan waxay ahayd laazim bay ahayd falxaqiiqatu xaqiiqadu ima lugawiyatun ama waa mid luqa loo nisbeeyey wa ima sharciyatun ama waa mid sharci loo nisbeeyey wa ima curfiyatun ama waa mid curfi loo nisbeeyey walmajaazu majaazku ima an yakuuna ama waa inuu ahaado biziyaadatin ay kaainan biziyaadatin ziyaado mid ku sugan aw nuqsaanin ama nuqsaan yani mid ku sugan oo wax ka dhimayn hadalka ama jaazulxasi aw naqlin ama raritaan erayga laga raroo laga guuriyey macnihiis iyo macno kale loo raray yani mid ku sugan waa inuu yahay aw isticaaratin ama ammaanaysan erayga lasoo ammaanaystay waa inuu ku sugan yahay falmajaazu majaazkoo biziyaadati ziyaado ku sugan mislu qawlihi tacaala waa sida hadalkiisu ilaahay uu yidhi oo kale weeye laysa ka milihi ay laysa milahu allah lama mid aha shay-un waxba lama mid aha wax ilaahay la midoo shabahaa ma jira daato iyo sifo iyo ficil midnaba wax ilaahay ka shabaha ma jiro marka kaafkaas waa adaat tashbiih milina waa adaat tashbiih laba adaat tashbiih ba isgalay looma jeedo hadda asal ahaan inay faa'ideynayse jamaahiirtu waxay leeyihiin labada adaat tashbiih mid baa zaa'id ah zaa'ida markay yidhaahdeen waxay uga jeedaan xagga waxa weeye macnihii khaaska ahaa ee lagu yaqaanay oo tashbiiha ah baynay hadda faa'iideynayn bay uga jeedaan ee kama wadaan wax macnay kordhinaysaaba ma jirto kama wadaan oo qur'aanka waxaan faa'iide lahayn kuma jiraan wax iska xashwiyo laiskaga cadeeyey qur'aanko lagu buuxiyey uun oan isagu faa'iide faa'iideynaynin kuma jiro ilaaba ilaa faa'iido faa'ideynay walow faa'iidadaasi ha ahaato macno iska caamo tawkiida kulay ku tahay marka markay leeyihiin waa zaa'id waxay uga jeedaan tawkiid unbuu faa'ideynaya macno caama iska ah oo laysa milahu shayun iyo laysa ka milihi shayun waxa ablaqo awkadoo sii adag in la yidhaha laysa ka milihi shayun baa xeel dheeraansho badan waaya marka haddii sideeda loo fasiro maxay noqonaysaayo yani sideeda loo daayo de waxay noqonaysaa laba misli meesha inay yaaliin bal hadda kaafka misli iigu bedelila waa isku macne laysa ka milihi ay laysa mila milihi shay-un ilaahay cidda lamidkaa wax la midi ma jiraan marka maxay noqonaysaa mili inta la sugo miliga in mumaasil loo diido de waana bail sa sax ma in la yidhahdo laysa mila milihi shayun ilaahay cidda la midkaa wax la midi ma jiraan bail weeye oo haddii ilaahay u cidi la mid ahaan lahayd dee ciddaasi milina waa yeelan lahayd oo ilahay baaba la mid ahaan lahaa de ma suuragal aha ilahay cid lamid inay jirto laysa ka milihi shayun waxaa loo jeedaa ilahay cid mili lama aha marka kaafka tawkiid baa loo keenay macnihii khaaska ahayd faa'iideyn mayso waxay odhanayaan majaazkaasi waa majaazu ziyaaday odhanayaan kaafku waa majaaz bay odhanayaan wlmajaazu majaazka binuqsaani nuqsaanta ku suganna milu qowlihi tacaala waa siduu hadalkiisu ilaahay uu yidhi was'al ilqaryata magaalada weydii magaalada waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen dhismayaasha urursan albunyaanu lmujtamicaatu guryaha faraha badan leh urursan baa la yidhaahdaa magaalo dee looma jeedo guryahan dhisan ee dhagxanta iyo dhoobada ka samaysan in la su-aale waxaa loo jeedaa ehelka magaalada degan weydii baa looga jeedaa marka majaazkaasi waa maxay waa majaazu lxadfi baa la yidhahdaa ama majaazu naqsi waayo waxbaa la qadaraya maxaa la qadaraya ahla baa la qadaraya was'al ilqaryata ay was'al ahla alqaryati waxaad weydiisaa ehelka magaalada ahla oo mudaafa baa xadfan qarina iyo amaarad kutusaana waa jirtaa markii ahlo oo mudaafa la xadfay mudaafu ilayhigiibaa maqaamkii mudaafka la dhigay icraabkiisina waa la siiyey wamaa yali lmudaafa yati khalafa canhu fi lcraabi ida maa xudifa ibnu malik waa ka yidhaahdaa waxa mudaafka markaa ku xiga mudaafu ilayhigu u jeedaaye ya'ti khalafa wuxuu yimaadaa isagoo markaa u daba maraaya oo khalafka ah bimacnaa wakiilka ah oo calaamadii icraabtee u watay mudaafku la siinaayo wamaa yali mudaafa ya'ti khalafa canhu ay can ilmudaafi mudaafku uga dambeeya filicraabi oo icraabtiisii la siiyaa ida maa xudisa haddii la xadfo mudaafkii haddii la xadfo mudaaf ilayhigi baa maqaamkiisa la dhigaa icraabtiisana waa la icraabaa was'al ahla alqaryati ahle markaad xadafto qaryatida hoos dhigan yani hoos dhigii ha u dayn mudaafku sida u kordhignaa u kordhig maxay noqotay was'al ilqaryata bay noqotay majaazu lxadfi bay taana yidhahdeen wlmajaazu binaqli majaazkoo naqli ku sugan raris markaa eray la raro macno laga raro macno kale loo guuriyo oo loo raro kalghaai waa sida erayga haaiqa la yidhahdo kale oo loo raray markaa ama loo guuriyey fii ma yakruju waxa ka soo baxaya min alinsaani qofka yani saxarada iyo kaadida waxaana laga soo raray maxay almakaanu almuطma'inu min alardi meesha godan ee dhulka kamida waxaana loo raray yani waxa weeye waxaa dadka ka soo baxaya fadalaadka ka soo baxaya bini aadamka kaadid iyo saxarada waxaana sababta loogu raray ay tahay mujaawarada ka dhaxaysa iyo isku dhowaanshaha iyo derisnimada gabashadii lagula gabanayay meesha godan aawadeed baa loogu raray yani markaa haaiq in lagu magacaabo waxaa bini aadamka fadalaadka kasoo baxaya wlmajaazu majaazkoo bilisticaarati isticaaro ku sugan isticaaradu waa maxay waa shay caariyeysad ama amaanaysad weeye wax la amaanaysto laakiin asal ahaan waxaa loo isticmaalaa lafdi oo marka waxa weeye yani markaa mushabahu bihiga lafdigii loo isticmaali jiray oo loo soo raro mushabaha laftiisa yani taasaa waxaa laha isticaaro majaaz kastoo marka asalkiisu uu yahay calaaqadiisu tashbiih ay tahay yani waxa wey isticaara la yidhahda wlmajaazu majaazkoo bilisticaarati isticaaro ku suganna ka qowlihi tacaala weeye jidaaran yuriidu an yanqada yani jidaaran yuriidu yani jidaar yani yuriidu waxay arkeen yani gidaaro yuriidu doonaayo ama raba an yanqada inuu dumo ama dhaco dee iraadada iyo doonitaanka waxaa lagu sifeeyaa dee waxa weeye waxyaalaha jamaadaadka laguma sifeeyo xayawaanaadka waxa nool baa la yaqaanaa inay wax doonaan marka waxa weeye iraadadii la yaqaanay in markaa xayawaanaadka lagu sifeeyo ayaa gidaarkii loo yani markaa waxa weeye lagu sifeeyey asalkuna waxay ahayd maylka gidaarku uu yaro qalloocsamaya iishay ayaa shabah wuxuu ku leeyahay iraadada markaa yani cidi wax doonayso ciddii way u iilataa iilashadii baa lagu shabahay iraado markii sidaa lagu shabahaa markii dambena laga soo naqliyo o laga soo raro iraadadiibaaba lagu magacaabay mushabahu bihiga ku sugnayd mushabaha laftiisa lagu sifeeyey yuriidu an yanqada saasay ahay majaazka calaa kulli xaal culamada majaaska ogolay waxay yidhaahdeen waa jamaahiirta mutaakhiriinta weeyaane waxaa loo shardiyaa laba shay culamada qaarna tacriifkaa bay ku daraan oo markay majaaska sheegayaan waxay yidhahdaan allafdu lmustacmalu fii gayri ma wudica lahu awala licalaaqati maca qariina waxayna yidhahdeen waa lagama maarmaan shiiku yaanu inoogu darin be in quyudaa la raaciyo majaaz waxaa la yahaa lafdiga loo isticmaalay fii gayri maa wudica lahu wixii loo dhigay waxaan ahayn awalan markii ugu horreysay markii ugu horreysay macnihii loo dhigay macno aan ahayn haddii loo isticmaalo waa majaaz laakiin bishardi maxay licalaaqatin maca qariina laba shay waa inay jiraan labadaa shay waa muhim labadaa shay waa maxay waa inay jirtaa macnaha waxa weeye xaqiiqiga ah iyo macnaha majaazka ah xidhiir ka dhaxeeya waa inuu jiraa xidhiirkaasi waa inuu jiraa mar labaadkana waa in amaarad ku tusinaysaa waa inay jirtaa macnihii xaqiiqigaha inaan loo jeedin labadaa shay baa loo baahan yahay calaaqa iyo qariin calaaqadu waa xidhiir macnaha ka dhexeeya macnaha xaqiiqiga iyo macnaha haddaad tidhaahdo waxa weeye yadaan markaa wax xidhiiriba ka dhaxayn in layskaga hadlo dee ma noqonayso majaaz saas aawade ahlucilmiga aad iyo aad bay u diideen oo waxay markaa suufiyada qaarkood isticmaalaan inay qaarkood intay iska hadlaan dabeed la yidhahdo shiiku waana fahmin manaha macnihiisi saa iyo saas ujeedaa waxaan uu sheegaya iyo waxa la yidhi waa ujeedaano wax xidhiir oo kaba dhexeeyaaba ma jiraan hadduu doono wuxuu ka odhanayaa kabta isi markaasaa waxa weeye yani la odhanaya kitaab buu ujeedaa ama ka kitaabka isku taago markaasaa la odhanaya kab buu ujeedaa sheekha maxaad u gaalaysinaysaa misagaa kitaabka wuxuu uga jeedaa kab istilaaxiisa waana dee rumuus buu ku hadlayaa sheikhu rumuus buu ku hadlay ahlucilmigu saas iyadaa aad bay udiideen culamada usuuliyiintu yani aad iyo aad bay u diideen arrinka noocaas ah qaadi ciyaad shiika la yidhaahdo oo shan boqol iyo wax yar noolaa kitaabkiisa ashifa lilqaadi ciyaad ashifa bixuquuqi lmustafa waa kitaab muhim ah wuxuu ka waramaa xuquuqda nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay waxau odhanayaa ruux hadduu yidhaahdo yani uu yidhaahdo markaa rasuul markaa uu caayo oo dabeedna uu yidhahdo rasuul dee ugama jeedo markaa rasuulkii ilaahay uu soo diray sharciga ahaaye rasuul caqrabkaan uga jeedaa dibqalloocan uga jeedaa lama aqbalayo waana gaaloobaya lagama yeelayo qadiyaad baa ohanay yacni rasuul buu caayey markuu rasuul caayay buu yihi waxaan u jeedaa dibqalloocan u jeedaa buu yihi lama aqbalayo buu yihi waana lagu kufri xukminaya waa la gaalaysinaya kitaabkiisa ashifa bixuquuqi lmustafa ayuu ku sheegaya hazali waxa uu tilmaamay abu xamid alghazali qarnigii shanaad isaguna ahaa shan boqol iyo shan markii hijradu ahayd intaay culamo shaaficiyada kamida isaguna hadallo noocaas uu tilmaamay oo odhanayo alfaadda waxaa loo dhigay si laysugu fahmo saas aawadeed dadka iska hadlaya waxay doonaan intay ku hadlaan dabeedna yidhaahdeen sidan uma jeedine sidan baan u jeeday oo macno kale ku awilaaya lagama aqbalayo bu ximaayo shareecada la ilaalinayo daraaddeed buu hazali odhanaya imaam alxaramayn abulmacaali juwayni oo khazali shiikiisii ah kitaabkaynu akriyaynana qoray isaguna waxa uu yihi culamada usuuliyiintu waxay yidhaahdeen qofku hadduu ku hadlo lafdi kufri ah oo uu dabeedna yidhaahdo ereygaa kufriga uu ku hadlay sidaa ugama jeedin lagama aqbalayo daahiran wa baatinana waa gaaloobaya kor iyo kaal gaal buu ka yahay warkiisa sidaa uma jeedina lagama aqbalayo isaguna saas odhanaya waliba ibnu xajar alhaytami faqiha shaaficiga ah ee minhaajkana sharxay kitaabkiisa la yidhahdo aliclaam biqawaaic alislaam ee uu kaga warramo umuuraha lagu ridoobe diinta lagaga baxo alclaamu biqawaaic lislaam iyadoo gaar u daabacani waa jirtaa iyadoo kitaabka zawaajirka ee kabaairka ku saabsan dabadeeda lagu daabacayna waa jirtaa azawaajir can ikhtilaaf alkabair wuxuu ka soo rarayaa imaam alxaramayn hadalkiisaas imaam alxaramaynna weliba wuxuu u nisbaynayaa usuuliyiinta oo miduu isagu keligiis ka odhanaya maaha qofku hadduu ku hadlo lafdi daahirkeedu kufri tahay ow dabeedna yidhaahdo sidaa ugama jeedin lagama aqbalayo waana gaaloobayaayo waxaa lagu xukumayaa inuu murtad yahay daahiran wa baatinan kor iyo kalba bimacnaa qalbi iyo qaalaba waa ka gaaloobaya xataa lama odhanayo korkaanu kaga gaalnimo xukminaynaa laakiin baatilka inuu muumin yahay oo weli ilaahay oo aynaan garanayn inuu yahay baa laga yaabaa lama odhanayo kafara daahiran wa baatinan shiika buqaaci la yidhaahdo oo culamada qarnigiisa kamida culamada shaaficiyada marka waxaa kamida buqaaci waxa uu ahaa fuqahada waaweyn ee shaaficiyadu kamid ahaa waxa uu leeyahay kitaab la yidhahdo tanbiih lhadi ila takfir bni carabi nacaska baraarujinta lagu baraarujinayo ibni carabigii suufiga ahaa inuu gaal ahaa wuxuu soo naqlinaya aqwaal fara badan culamadu ay yidhaahdeen ay yidhahdeen qofku hadduu kufri ku hadlo walowelinnimada ha sheeganaye ta'wiilka uu awilayo erayada u yidhahdo sidaa ugama jeedin lama aqbalayo yani mid la aqbalaya ma qaadiciyaadna waynu soo naqlinay inuu yihi waxa weeye hadduu yidhahdo rasuul waxaan uga jeeday dibqalooca lama aqbalayo oo irsaalkaaan uga jeedin irsaal sharciya irsaal qadariyaan uga jeedin irsaal qadariya irsaal qadariyana waa jira wa arsalna ariyaxa lawaaqixa ina arsalna ashayaaطiina cala alkaafiriina tauzum adda ya ina arsalna ashayaaطiina cala alkaafiriina irsaal qadariya wey laakiin rasuul oo sidaa loo dhigay yaa loo yaqaanaa waxa weeye rasuul sharci un baa loo yaqaanaa qadari laga aqbali maayo oo ilaa qof waliba wuxuu doona iska hadlay marka awalan waa inay jirtaa calaaqa xidhiir ka dhaxeeya macnaha majaaska ah iyo macnaha xaqiiqiga ah xidhiir ka dhexeeya waa inu jiraa wailaa lam yuqbal saas aawoodeed waxaa jira calaaqaat lmajaaz ay culamadu ka hadlaan waxaa jirta calaaqaة التashbih waxaa jirta calaaqaة الsababiya waxaa jirta calaaqaة الmusababiya waxaa jirta calaaqaة الkuliya waxaa jirta calaaqaة الjaziya waxaa jirta calaaqaة الmujaawara waxaa jirta calaaqaة yani markaa xadfi waxaa jirta calaaqaة الziyaad hakada dhowr iyo labaatan bay gaadhsiiyaan marka waxa weeye hadal inuu ruux iska yidhaahdo deedna la yidhaahdo sida iyo sida marka ayuu uga jeeday oo yani marka waxa weeye lagama aqbalayo halkaa waxaa kaaga soo baxaya hadalka dadka qaarkood ay u nisbeeyaan inuu wadaad yidhi macbudukum taxta qadamaya ka caabudayseen adimadiina adimadayda hoost hoostooda ku jira macbudukum waxaan ula hadlayaa muslimiin macbudukum taxta qadamaya dabeedna isagu uu yihi ama mid kale markii dambe uu ugu fasiray yani bal meeshu ku taagnaa qoda oo markaa laga soo saaray dahab oo la yidhi markaysaga wuxuu ujeedi yani waxa weeye yani dahabku ujeedi ee ilaahay ugama jeedin ilahay baa adinka hoostiisa markaa ku jira ugama jeedin yani waxyaalaha noocaasa ta'wiilaadka mid la aqbalayo ma aha lama dhegeysa ibطaal shareecadoo dhan la ibطaaliyaana ka dhalanaysa axkaamta adduunyaduna waxay ku dhisan tahay daahir axkaam dunya cala dawaahir dawaahirtay ku dhisan tahay imaam nawowi sharx muslimka waxa uu ku soo rarayaa inay culamadu ku ijmaaceen axkaamta adduunyada daahirna lagu dhisayo oo daahir lagu soconayo sidan buu ujeeday qalbigiisa waxana ku jira waxba inagama qusaya yani qofku hadduu waxa wey kufri ku hadlo biqasdin wamacrifa oo mid jahli loogu cudur daari karo aan ahayn oo amaaro ku tusinaysa inuu marka waxa wey yani ama la dirqiyey ama uu ku kamacay ama yani uu ku halmaamaan ujeeda aynay jirin lagama aqbalaayo waa lagu xukumaya wuxuu ku hadlay axkaamu dunya cala daahir axaadiis badan oo sheegaysa taasina waa jirtaa cumar bn khadaab muxuu yihi xadiiska bukhaariga ina naasa kanuu yuaakhaduna cala cahdi rasuuli lahi sala allahu alay wasalam bilwaxy waina alwaxya qad inqaطac wainama nu'akhirukum alana cala ma dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayra aminah waqarabna waman adhara lana gayra dalika lam nacmanhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariyatahu xasana waxa marka cumar bn khadaab uu yihi dad baa waktiga rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa wax loogu qaban jiray bimacnaa lagula macaamili jiray ama lagu xukumi jiray yani waxyiga oo waxyigaa ka warrami jiray bawaadintoodii waxay qabsanayaan waina alwaxya qad inqaac waxyigu hadda waa go-ay lakin hadda maxaanu wax idinku qabanaynaa waxaa muujisaan kii khayr noo muujista waa nabadgelinaynaa bu cumar bn khaaab uu yihi radia allahu canhu waardaa waqarabnaahu waan soo dhowaynaynaa kii wax kalaan khayr ahayn noo muujistana lam na'manhu walam nuqaribhu mana nabadgelinayno mana soo dhawaynayno wain qaala ina sariiratahu xasana haba yidhaahdo yani sirtaydi iyo waxa qalbiga igu jira waa wanaagsan tahaye ma nabadgelina mana soo dhawaynayno adilo badan baa mawduucaasi leeyahay marka cala kuli xaal waa in calaaqa jirtaa macnaha majaaziga iyo macnaha xaqiiqiga mar labaadka waa in qariino iyo amaaradi la socotaa hadda in loo jeedo macnihii majaaziga ahaa haddii amaaradi aynay la soconin macnihii majaaziga ah in loo jeedo yani waxa weeye laguma xambaarayo macna majaaziga xaqiiqi baa lagu xambaaraya xaqiiqi ayaa lagu xambaaraya majaaz loo weecan maayo macnaha xaqiiqigaa baa lagu xambaaraya ahlu cilmigu sidaas iyadaa bay yidhahdaan saas aawadeed qofku hadduu yidhahdo ra'aytu aswadan yani asadka waynu sheegnay calaaqada ka dhaxaysa libaaxa iyo ninka geesigaa waa geesinimo waa tashbiih calaaqadu waa la isku shabahayaa qariinadu anaaraddu maxay noqonaysaa waa in amaarad la raaciya calaamad waa in la raaciya amaarad waa maxay waa calaamad qariino ama amaarad waa in la raaciya tilmaan ku tusinaysa hadda inaan loo jeedin macnihii xaqiiqiga ahaa ee majaazkii loo jeedo oo waxaad tidhi ra'aytu asada yashrabu alqahwata fi lmaqha waxaan arkay libaax yani qaxwe halkan maqaaxidan ku cabaya kii waxa weeye afarta adin ku soconaya habar dugaag odayga u aha miyay suuragalta dee maqaaxiyaha ma fadhiisto shaha kana cabo kaas ya haddaad tidhaahdo ra'aytu asadan yarmi waxaan arkay libaax wax ganaaya ama liishaamaaya dee isagu wax ma liishaamo waxbuu ku boodaa oo kala jebiyaa ya haddaad tidhaahdo ra'aytu asadan yaktubu cala almimbar waxaan arkay libaax mimbarka ka khudbadeynaya isagu mimbarada miyuu karaa ka khudbadaya sababtoo ma taasaa qariinadii ama amaaradii ah calaamad waa taa marka calaamadaa lagu daray waxaad garatay inaan macnihii xaqiiqigaha loo jeedin kii majaazigaha loo jeedo ala kuli xaal wlbax baqiya halkaas inagu joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka xaqiiqada iyo majaazka waxaynu ka soo waranay xaqiiqada iyo majaazka farqiga udhaxeeya iyo noocyaalka ay u qaybsamaan xaqiiqadii waxay uqaybsamaysa xaqiiqa sharciya xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa lugawiya curfiyadii waxay usii qaybsamaysay curfiya khaasa iyo curfiya caama waa soo sharaxnay majaazkana saas si la-ag isagana waxa weye waa ka soo hadalnay majaazka tacriifkiisaynu soo maray tusaarayaalna waa lainooga bixiyey lakin isagana guud ahaan waxaa loo qaybiya sida shaarixba idiin tilmaamayo laba qaybood majaazun bilkalima iyo majaazun bilisnaad majaaz ku sugan kelmad waana kau inoo tacriifiyey nooc kalea jiro o la yidhaha majaaz majaazun bilisnaad in waxa weeye alfaadda ama kelimaadku mid waliba xaqiiqadeedii inay ku sugan tahay ha yeeshee cidda loo tiiriyey ee arrinka loo isnaadiyey ee ficilka loo tiiriyey xaggaasaa majaaska ku jira waa nooca yidhahdaan majaaz caqli marka tusaalihiisu waxay tahay in la yidhahdoo kale bana alamiiru alqasra ama qasran amiirkii wuxuu dhisay ama bana lmeliku boqorkii wuxuu dhisay qasran guri buu dhisay waxaa la ogsoon yahay marka la yidhahdo boqorkii baa guri dhisay inaanu isagu boqorku wastaad ka ahayn foormaanna inaanu isagu ka ahayn dhismaha isagu ma baashiraynoo yani caqli ahaan baa la iska garanayaa ficilku inaanu isaga ka dhicino waxaa loo jeedaa amarkiisu ku dhacay kharashka lagu dhisayna waa bixiyey ee cummaal iyo shaqaalaa dhisay gurigan la dhisaayo laakiin maadaama uu amray kharashkana bixiyey wuxuu ka dhigan yahay inuu isagu dhisay marka xagga isnaadka ficilka binaaga loo tiiriyey amiirka ama boqorka loo tiiriyey xaggaasaa majaaz ku sugan yahay oo xaqiiqatan ficilku isagu kama dhicine yani amarkiisuu ku dhacay marka kaana waxaa la yidhahdaa majaazun bilisnaad baa la yidhahdaa waxaanu tilmaanay majaazku inuu u baahan yahay laba shay calaaqo wax la yidhahdo iyo qariino wax la yidhahdo u baahan yahay calaaqadu waa maxay macnaha xaqiiqiga ah iyo macnaha majaaziga ah waa inuu isku xidh ka dhaxeeya wax isku xidha qariinaduna waa amaarad ama waa calaamad ku tusinaysa macnihii xaqiiqigaha inaan loo jeedin ee ka majaaziga aan loo jeedin labadaas shay baa loo shardiya waa calaaqa maca qariina xidhiidhka la arkayo maxsuuskee la taaban karo cilaaqaa la yidhahdaa ama xidhiidhka macnawiga ah ee aan maxsuuska ahayn calaaqaa la yidhaahdaa bifatxi lcayn hadda kan majaazka aynu sheegayna waa arrin markaysa waaan yani macnawi ah oo aan maxsuus ahayn aan la taabanaynin laakiin la caqliyeyn karo o la fahmi karo marka waa calaaqa waa bifatxi lcayn licalaaqati maca qariina waxaa markaa loo shardinayaa calaaqada iyo qariinada waxaa loo shardinayaa majaaz biduuni dawaabit ah oo wixii la doono inta la yskaga hadlo la yidhaahdo waa majaaz wax banaynaya ma jiraan culamado dham waa ku ijmaacsan yihiin hadduu labadaa qayd waayo inaan majaaskaasi banaanayn alfiyada usuulka ee maraaqiga waa ka odhanaya markuu majaaska ka waramayo minhu jaa'izu wamaa qad manacu wakullu waaxidin calayhi qad ajmacu majaaska waxaa ka mid a jaa-izun mid banaan wamaa qad manacuu iyo miday manciyeen culammadu iyo diideen wa kullu waaxidin calayhi qad ajmacu labada mid walbana waa lagu ijmaacay banaanaanshaha uu bannaan yahay ijmaaca war baa ku jira waynu yaro taaban doonaa laakiin darafka kale uu tilmaamay waa musallam oo ah majaaska nooc mamnuucan banaanayn inuu ku jiro oo ay culammadu ku ijmaacsan yihiin inaanu banaanayn inuu jiro maxalkaynu ujeedna waa minhu jaa'izu wamaa qad manacuu wakulu waaxidi calayhi qad ajmacuu